subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax madaxweyne xasan sheekh oo kulan gaar ah xalay isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya doorashada madaxweyne ee maamulka puntland oo maantay si rasmi ah kaga dhacaysa magaalada garowe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale sheegay in etoobiya ay duulaan ku tahay qarannimada soomaaliya macalinka iyo ciyaartoyda galmudug oo fariin u diray taageerayaashooda ka hor kulanka adag ay kaga hortegayaan gobolka banaadir guddiga amniga doorashada puntland oo soo saaray amaro culus oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee maantay ka dhacaysa magaalada garowe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideeda janawari sanada laba kun afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay kulan gaar ah waxa uu isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isii khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo u jeediyey xildhibaanada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ah ayaa xildhibaanada waxa uu la wadaagay xaaladda guud ee amniga dalka iyo sidoo kale halka ay mareyso siyaasadda guud ee dalka waxaana halkaasi uu ka sheegay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladaha soo cusboonaaday iyo sidoo kale halka ay wax marayaan
muxuu ah ayaa laga soo hooyey maanta dhul dhan oo shalay aan xor ahayn ayaa xor ah nabad lagu maraa dhulkaas wuxuu ku xoroobay oo dadka soomaaliyeed oo ku nool dhulkaasi maanta ay xor ku yihiin kuwa kalena ay ku shinsanayaan waa dhiigga geesiyaasha wiilasha geesiyaasha ah ee soomaaliyeed oo ay ugu dambeeyeen kuwii uu ka mid ahaa sarkaalkeennii suulnuuge oo ah geesi soomaaliyeed oo la wada ciidankana laga dhex yaqaana dadka soomaaliyeedna ay yaqaanaan allah u naxariisto jannadii firdowsan allah geeyaan leenahay intaa kadib walaalayaal duruufaha aan soo marnay inta badan waxyaaba aan kasoo kabanayn ayay ahaayeen waa aan soo marnay cudurro iyo shuban biyood iyo daacuuno iyo dhibaato ay jirto waa aan soo marnay macluul iyo baahi iyo abaare ay jiraan waa aan soo marnay colaado ay jireen oo qof walba habeenka caawa nabad waagama kuugu beryi karaa uu islahaa waa aan soo marnay hadda u dambeeyey fatahaado aan soo marnay maalin walba meelaan soo maraynay waa aan soo marnay magaalada muqdisho laamiyadeeda dhufayse ka dhex qodan yihiin oo cadowga aan magaalada muqdisho iyo xaafadaha iyo madaxtooyada agaarkeeda aan kula dirirayno dhammaan caawana muqdisho waxaan kula diriraynaa meel boqolaal kilomitr u jirto ayaan shabaabkii aan kula diriraynaa intaana wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed unbaa geeyey oo intaa riixayay dhulka marka qiimahaas leh dalka iyo dowladnimada iyo sharafta iyo karaamada ummadeed ee wiilashaas geesiyaashaa ay naftooda u hureen si ay sharafta iyo cisiga ummadda ay leedahay ay kor u ahaato oo dadka soomaaliyeed ayaga oo madaxooda uu kor yahay ay ummadaha caalamka wax ula wadaagaan dadkaas qiimaha badan leh oo sarkaalka hadda aan magac dhabaynay uu ka mid yahay ayaa kasoo baxay iyo kuwii weligood kasii horeeyey kasii horeeyey kasii horeeyey ee dhiigooda ku bixiyey caawa maanta waxay taagan tahay dhulkii noocaas ahay in cadow uu yidhaahdo intaanaan qaadanaya intaan anaa qaadanaya mid soomaali ah oo ama uun damac adduunye ha u geeyo ama garaad yare ha u geyseen uu yidhaahdo intaanaan bixinaynaa dhaqan caalamku yaqaana ma aha dhaqan ummadda soomaaliyeed ay ayadoo intaan ka liidata ama ka qadiimsan ama ka horumar yar ama ka fahm yar ay soo ogolaateen maahna way soo diiday tallaabada iyo hadalka ka soo yeeray waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda january magaalada addis ababaa lagu saxiixa la yidhi dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxay u arkaan duulnimaad lagu soo duulay dalka soomaaliya la yidhaahdo kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin yaan micno loo yeelyeelin dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lagu soo duulay jiritaanka iyo qabka qofka soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay ma aha dadka soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga soomaaliya ku nool ama koonfurta soomaaliya ku nool ma aha
codkaasina wuxuu ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay la hadlayay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo uu kulan gaar ah isugu yeeray dhanka kalena haddii aynu eegno maantay magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waa dowlad goboleedka puntland waxaa ka dhaxaysa madaxtinimada maamulka waa madaxtin waa tartanka lagu jiro xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka puntland magaalada garowe ayaa saaka si weyn looga dareemayaa qabanqaabada iyo diyaar garowga ku aadan doorashada halkaasi ka dhacaysa haatan waxaa socotaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashadaasi oo ay ku hardamayaan ilaa iyo laba iyo labaatan murashax oo u tartamaya xilka madaxweynaha iyo xilka madaxweyne ku-xigeenka xilka madaxweynaha maamulka puntland waxaa u taagan kow iyo toban musharax halka xilka ku-xigeenkana sidoo kale musharaxiin intaas leeg ay u taagan yihiin qabanqaabadii ugu dambeysay iyo saasaanta ayaa halkaasi laga dareemayaa guud ahaan waxaa xiran wadooyinka magaalada garowe mana jiro wax isku socod ah howlka doorashada ayaa haatan ah mid ay kusoo qulqulayaan mas-uuliyiinta kala duwan iyo howlwadeenada ka shaqeynaya doorashada maamulka puntland taasi oo haatan galaysa mase ah mid aada u xiiso badan oo ay ku tartamayaan mas-uuliyiin kala duwan uu ka mid yahay madaxweynaha haatan xilka iyo siciid cabdulaahi dini iyo sidoo kale mas-uuliyiin xiriir kaga soo qabtay waa dowladda federaalka soomaaliya oo ay kamid yihiin wasiiradii hore waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirkii ugu dambeeyey ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin kale uu kamid yahay madaxweynihii hore ee maamulka waa maamulka puntland cabdiweli cali gaasa ayaa kamid ah xubnaha u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka puntland si weyn ayaa haatan loo dareemayaa qabanqaabada doorashada waxaana xalay magaalada buuxdhaafiyey guuxa xildhibaanada iyo weliba musharaxiinta iyadoo la arkayay xildhibaano badan oo kulamo gaargaar ah la yeelanayay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo waxaana weli socda hardanka iyadoo ilaa iyo haatan doorashadu aysan bilaaban balse haatan ay socoto qabanqaabadii ugu dambeysay oo si weyn looga dareemayo caasimada maamulkaasi puntland ee garowe ma jiro wax isku socod ah oo dadku waa kuwo lugeynaya sidoo kalena gaadiidka ayaa hakad la geliyey guud ahaana magaalada ayaa ah mid saakay si weyn u ciirciiraysa dhanka kalena haddii aynu fiirino isla wararka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud aynu ku guda jirnaaye madaxweynaha ayaa xalay khudbadiisii uu jeediyey sidoo kale waxa uu kaga hadlay xiisada ka taagan amase xaalada kasoo dhexkasoo dhex cusboonaatay soomaaliya iyo etoobiya ee ku aadan damaca etoobiya ee badda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa xalay uu ka dhawaajiyey in etoobiya ay kusoo duushay qarannimada soomaaliya sidoo kalena haatan waxa ay ku dhaqmayso aysan ahayna waxu cuntami karaa ummadda soomaaliyeed waxaana sidoo kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay mowqif mid ah amase hal dhinac ay ka istaagaan qadiyadda badda iyo sidoo kale damaca etoobiya ee ku aadan badda soomaaliya dhulkiinaan rabnaa soo dhahaa balaayadeenna qofkii raba dhulkiinaan rabnaa u soo dhaha dhulka nagaha laga leexdo war caalamkoow ma sii kartiin ma waxay kartiin kuwa laga sheegayay ciidan ciidan badan etoobiya u dhisayna kuwa laga sheegayay waa maalgelinaynaa oo annagaa dhisayna magaciisii kuwa aamusanoo isla soomaalidu berri shams intaba waxaan leenahay ku kadsoominaa etoobiyana waxaan leenahay shacab iyo dowladba derisaan nahay deris wanaagaan diyaar la nahay maasha allah waa diidnay waa diidnay dalkanaga inkii duusiye rabo waa diidnay taasi waa xikmad weyn aad iyo aad u weyn waxaan rabaa markaa inaan bogaadiyo hambaliyeeyo dadka soomaaliyeed sida aan sheegay meel kasta jooga soomaaliya gudaheeda waqooyi iyo koonfur iyo bartamo iyo bari meel walba jooga iyo kuwa dalka dibaddiisa jira intaba ee soomaalida ah ee soomaalinimada u dhashay waxaan leeyahay dhammaantiin waa idin bogaadinayaa dadaalka aad samayseen iyo shucuurtiina sidaad u muujiseen waa ku mahadsan tihiin wax weyn aadna qabateen difaac weyn oo dalka ayaad gasheen kuwa shaqadii waa la idin hayaa isleh ee aamusan ama la idinma soo gaarin islahow waa la idin soo gaaray shaqadana la idiima hayee fadhiga ka kaca dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana waa ugu baaqayaa inay u diyaargaroobaan difaaca dalka waa difaacaynaa dalkeenna waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaan ku difaacaynaa cid kasta oo aan la kaasho karnaan la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna yaanan nalagu khasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno yaa nalagu khasbin nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo deris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha deriska nala ahba dhammaan yaan rabnaa wax kasta oo dana ah oo isku xiran oon ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteenna ka qaadano
dhanka kalena iyadoo la filayo in cayaar aada u xiiso badan ay dhex marto maamulka galmudug iyo gobolka banaadir ayaa waxaa ciyaartooyda iyo macalinka maamul goboleedka galmuduga ay soo saareen fariin ku aadan taageerayaashooda iyaga oo codsi u dirsaday sidoo kalena sheegay in aysan taageerayaashoodu aysan sameynin wax qalalaaso ah iyadoo la xasuusto in ciyaartii hore ee maamulka hirshabeelle iyo gobolka banaadir ay kusoo dhammaatay qalalaaso iyo fowdo ayay haatan macalinka maamulka galmudug axmed tahliil iyo sidoo kale ciyaartooy kale oo lagu magacaabo diini axmed diini kana mid ah ciyaartooyda ugu firfircoon ee maamul goboleedka galmudug ay ka codsadeen taageerayaashooda in ay ka fogaadaan wax walba oo qalalaaso keeni karaa sidoo kalena ay ilaaliyaan nidaamka iyo deganaanshaha si ciyaartaasi ay ugu dhammaato si nabadgelyo ah
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa diyaar ku ah inay usoo daawasho tagaan ciyaarta adag ee galmudug iyo dhexmari doonta xulka kubadda cagta gobolka banaadir runtii waxaan rabnaa inaan mar labaad kaga mahadceliyo maadaama waqtigiin quruxda badan la soo horeedin si ciyaartaas xamaasadda la u taageertiin hadalka muhiimadiisana waxay tahay in aysan garoonkaas ka dhicin wax la yidhaha qalalaaso haddaad tahay taageero galmudug iyo haddaad tahay taageero gobolka banaadir iyo haddaad tahayba qof usoo daawasho tagay ciyaartaas quruxda badan leh muhiimadda ugu weyn wax kale ma ahan gobolka banaadir wuu guuleysan karaa galmudug way guuleysan kartaa ciyaarta barajo ku dhammaan kartaa laakiin wax walba waxaa nooga qiimo badan badbaadadaada iyo sida garoonkaas adoo caafimaad qaba oga soo laaban lahayd wiil soomaaliyeed gabar soomaaliyeed oo wax dhiba naga gaaro wax nooga xun ma lahan ciyaar waa gelin dambe ama ciyaartan waa isku imaan karaan gobolka banaadir finaal ama samafinaal waxaan rajeynaa dhammaan shacabka kasoo qaybgeli doona tartankan adag in ayagooda caafimaad qaba ay kasoo baxaan gurigooda ayagoo caafimaad qaban gurigooda ay ku laabtaan waxaan idiin rajaynaynaa inaa naftiina ka taxdirtiin hal ilaba waa jiraa dhalinyaro qallaasa wado waxaan codsanaynaa in aadan u sugnin inaa askarta u wacdiin idinkaba gacantiina iskaga qabatiin waa mahadsantihiin waana mahadsantihiin mar bismillaah
taageeraha biri kulankaas oo xaadira dhammaantood waxaa ka codsanaynaa in ay si sharaf leh u daawadaan kulankaaseta waxba qallaasi waxaasay kicinin si gaaraan waxaa ugu xaggaan ugu codsanaa taageerayaasha galmudug inaysan wax foodo iyo qas aysan sameynin maadaama hadday qas ay sameeyaan ayna saameyn doonto sida galmudug iyo banaadir ku dhacda camal oo sheega hiirshabelle iyo banaadir ku dhacda camal oo sababi karto haddaa badan xitaa haddaa foodo a bilownina oo dhibcaa naga la qaadi doono marka taageerayaasha galmudug si gaar waxaa ugu codsanaa haddii xitaa oo goolo nagu leeyahay inaysan wax fooday waxaasay bilaabn waana mahadsantiin
bismillaah magacay waa maxamed cuur daawud ka- kaan ahna kabtanka xulka galmudug waxaan leeyahay taageerayaasha kulanka beri geemka adag ee wax qallaasa buuqa inay kicinin
guudahana dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabgeynaa warka subaaxidii wararka igu segaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel